waa ogtihiin waana ku faraxsanahay maadaama maanta aan arkay dad badan oo ilmaha maarata u baahan arrimahan ku saabsan inay meeshan la keeno iskuulkanayto waa iskuul yar soddon ilmood keli baa meeshan joogaan laakiin waxaan ognahay oona ka warhaynaa ilmaha u baahan special needskan waxaan u baahan daawadan u baahan terabiga u baahan meeshan inay joogaan u baahan waa ilmo xagaaris loo maraynaa shan boqol oo ilmo inay yihiin laakiin waxaa la yidhi inta kale ilmahaasaytu waa la qariyay ilmahan aad arkaysaan soomaali haddaad tihiin waagii hore waxaan arki jirnay ilmo lagu xiro hadda silig sifa ay guriga oga bixin ay soo ciyaareen laakiin ilmahan waa bini aadan uun ilaahi waaye waa uun ilaahi inniga ka dhasheen kelina niguma imtixaamaayo annaga sooma ummaddan la degan oo lala wala degan yahay imtixaan buu ku yahay ilmahanayto in garab loogu noqdo waa imtixaan ilaahay annakoo idil imtixaana waana lala fiirinayaa ilmahan waa ilaahay uunkiis waxba ma qabaan waxay u baahan yihiin un inay la ogaado inay xanuunsan yihiin ay daawo u baahan yihiin siduu nin walba uu ugu baahan yahay daawo markuu xanuunsato waxaa arki kartaa nin aan dhagoolnimo lagu dhalin laakiin dhagool noqon doono nin aan indho lagu dhalay laakiin indhala-aan haddana noqon doono nin asagoo lixdiisa lixaad taagan haddana jiis iyo wax walba noqon doono yaa yaa jirta adduunkan marka nin walba way ku dhici kartaa marka waxaan niga codsanaynaa soomaali haddaad tihiin ilmahan in la soo bixiyo meelahan oo kale la keeno hosbitaalaha la geeyo oona la ogaado cudurkanay tahay muxuuyi waxaan lagu dhalay muxuuyi waa mas-uuliyaddan waxay saarantahay waalidka maamadii dhashay iyo wiilka dhale iyo ninkii dhale marka waxaan rabnaa berrita wixii ka bilaawdo oo khamiista eh iyo jimcada eh gaarisa general hospital yaa lagu samaynay clinic oo ilmahanayta lagu niila sheegi waalidkii dhalana loo sheegi ilmahan si loo maamuli lahaa hadda ilmahan culays kugu noqdaan iskuulkan dowladda leedahaa jira inigana keena ilmahanaytu annakana waan nii dadaalaynaa annagana haddaan embiga magaalada nahay insha allahu ninkaa wuxuu codsaday headmasterga woolka inay loo xiro sifa meeshan ay u isturnaato dhulkaasayta waa la xiri hadduu ilaahay kaajio soddonka ard ilmo oo meeshan joogaana n h i f card baan u goynaynaa sifa hosbitaal ay u tegi karaan insha allah ninkii cunug caynkan wato maamooyinka ay wadaan u baahan kaadhka n h i f imow meeshan baa lagaa qori tiimkaygaan usoo diraynaa insha allahu meeshanayto inay qoraan ilmaha sayto iyo maamooyinka iyo waalidkoodii sifa ay ilmaha sayto hosbitaal free ay uga helaan dowladda kenya